In ka badan labatan iyo shan dhalinyaro ayaa fursado shaqo ka helay maqaayadda Quddus oo ka mid ah maqaayadaha dhawaan laga hirgeliyay xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne. Maqaayadda Quddus ayaa ka kooban goobo dalxiis, hoolal iyo maqaayado lagu cunteeyo. Cali Ibraahim Xuseen oo ka mid ah mulkiilayaasha hirgeliyay maqaayadda Quddus ayaa raadiyo Beerle uga warramay waxyaabaha ay qabato iyo tirada dhalinyarada fursadaha shaqo ka heshay Quddus.
adeegyo badan aan qabana meeshaan kusoo kordhina beledweyne sida digaagii kalluunkii iyo hilibkii oo nooc badan loo sameynayo oo kala duwan iyo baasaldhaatadii oo caraf badan iyo bariiska caadiga asagoo loosaldaata asagoo caadi ah horta qof walba deegaankiisa inuu quruxsado asagay u fiican tahay maadaama aan waxyaalaan oo magaalooyin kale sida caasimadda muqdisho aan kusoo qaban jirnay waxaan is dhahnay meeshiin inaad ku qabataan dadka u baahya- u baahan oo haddana caasimadda markay imaadaan damaashaadka usoo aadi lahaayeen in ugu geeya goobtooda deegaankooda gaar ahaan hiiraan iyo beledweyne asaga damaashadaan idinkana waa hal abuuray idin tahay waa ka qaybo kala duwan hay qaar banaanka ee waytara u shaqeeyaan iyo qaar oo kushiinka shaqeeyaan adiga marka isku daro ilaa ay adiga labaatan iyo shan ay gaarayaan guud ahaan marka isku daro kuwa banaanka iyo kuwa gudaha inaan kasii badan waan rajeynaynaa maalmaha ciidda ay soo socoto waa kana kusoo dhawaada idin leenahay marka macaamiishan dhegeysan doono een, maalmaha ciidana een, waxaan rajeynaya inaad dalxiis u imaan doontiin طبعا een, way leedahay meeshu waa meel space leh oo kala furan oo beero qurux badan leh inkastoo haddana een, oo afiito iyo waxaasaan u sameyn waan waan u sameyn doonaa hadda laakiin waa kusoo kordhin doonaa alaa- qaybaha oo ilmaha ku ciyaaraan sida ciid iyo meelaha een, ilmaha ku badboodaan iyo waan soo wadnaa laakiin hadda adeegyara naga dhiman waana soo wadnaa muqaayadda quddus waxaan qabanaysaa markii cuntada iyo laga soo tago hoolal oo arooso lagu qaban karo lagu shirarka iyo waxaas xafladaha lagu qaban karo aan u haynaa oo diyaarsan oo time leh waxaas dhan dhammaystiran oo qurux badan weliba naqshad u yaalo hadday rabaan laga bedeli karo naqshad kale looga dhigi karo qaar ka mid ah dhalinyarada shaqo abuurka loo sameeyey ayaa raadiyo beerlo u sheegay inay ku faraxsan yihiin shaqo abuurka loo sameeyey Een, runtii waa mahadsantihiin idaacadda beerula sidaa noogu soo booqateen maqaayadan qudus mool Een, magacaygu waa maxamed xasan maxamed kana mid ah shaqaalaha een, maqaayadan casriga ee qudus mool ee dhowaan laga furay magaalada beledweyne xaafadda howlwadaag laanta hilaac Een, runtii waxaan ka mid ahay dhalinyarta shaqo abuurka ka helay maqaayadan qudus qudus mool runtii dhalinyarta waxay ka xaqabtirtay meelaha een, casriga ee quruxda badan ee galabtii lagu caweeyo sidoo kale een, fadhigan quruxda badan dhalinyartii waxaa waaye een, awal ma aysan lahayn xaafadda howlwadaag meel sidaani een, dhalinyarta ay isugu imaato ay ku shaaxayso ay ku fariisato magacayga waa jaamac yare maqaayadda aan jooga aan ka shaqeeya waa qudus maasha allah wallaahi waxa aan bixin waa waa raashin waa badar goobaha dalxiiska ee ku yaala magaalada beledweyne ayaa fursado shaqo u abuuray qaar ka mid ah dhalinyarada shaqo la-aanta haysay kuwaasi oo nolosha qoysaskooda kaalin ka qaatay